weerarka toddobaadkan ka dhacay magaalada baris ayaa mar kale soo nooleeyay dooda ku saabsan xiriirka u dhexeeya reer galbeedka iyo islaamka gaar ahaan xilli ay qaaradda yurub ku sii badanayaan dadka islaamka ah haddaba weerarkani saamayn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xiriirka labada dhinac waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi aqoon dheerna u leh diinta islaamka kuna nool magaalada london ee dalka britain yuusuf xaaji cabdulaahi xasan oo ah aqoonyahan ku nool dalka sweden waana qoraal si weyn looga yaqaano qaaradda yurub iyo cabdulaahi xuseen xasan oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer amuuraha carabta iyo islaamka waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho hadalkana waxaa ku horeynaya yuusuf xaaji cabdulaahi xasan oo ka hadlaya sida yurub looga arko weerar ka dhacay magaalada baris marka hore waxaan salaamayaa sheekh maxamuud dalmar iyo ninka saaxiibka qaaliga ah ee muqdisho ad kasoo galay aad baanan uga mahad celinayaa arrinkan isaga ah waxa weeyaan walwal iyo naxdin weyn iyo cabsi buu ku abuuray dadweynaha yurub ku nool labada dhinacba dadkii ajaanibta ahaa ee islaamka u aaba sheeganaya ama dadka islaamka ahaa ee wadamadan ku nool naxdin weyn buu ku abuuray oo dhib kasta oo dhacaba iyaga korka laga saaro dunida kalena dee dadkii wadamada deganaana wuxuu ku abuuray cabsi weyn saaka unbaa waxa noogu darayd annaga sweden waxa journaalka xaggiisa ugu horeeya lagu soo qoray diimihii nabadgelyada inoo sheeganayay wejigoodii bay ina tuseen marka doodo fara badan baa dee socda meel walba marka intaasaan ku bilaabi lahaa waayo maxamuud sheekh axmed dalmar ka waran arrintan sida loo arko weerarkan ka dhacay faransiiska dabcan sida yuusuf xasan uu iftiimiyey waa arrin runtii aada looga argagaxay horena way u jirtay waxaan la idhahdo islamofobia ama yani islaam nacaybku meelo badan waa la sheegaya inuu isu soo tarayay diraasaad laga qaaday dalkan ingiriiska waa dalalka ugu foon marka la eego xagga yani tacaayushka ama wada noolaanta dadyawi kala duwan in ay soo badanayaan lama odran karo yani boqol kiiba lixdan waxaa kor u kacay populationka ama yani dadka ku dhaqan dalkan ingiriiska ama britain oo dhan laakiin falalka baa la yidhi falalka actisraf falalka ayaa isa soo taraya lidiga kuwa islaamka ama islaam caybka muujinaya tan markaa ka dhacday reer paris dabcan waxa weeye dee cirig ama nabar boog awalba xafeefanaysay ayuunba yani lasii taataabtay oo sidaa uu yuusuf sheegay labada dhinacba naxdin iyo filanwaa iyo talow maxay noqon yani dadku ay taraqub iyo iyo iyo shaki badan ayay abuurmay waa gartay marka haddaad hoos sii gasho adi mar kale aan kugu soo celiyo su-aasha maxamuud sheekh dalmar maxay ka naxsan yihiin labada dhinac markaad soo qaado
dabcan de meel dhul nabad loo fadhiyey oo mar keliya la arkay meel dadkan yani marka la eego aragtidooda yani xagga westernka ama galbeedka meel lagu maamulayay arrimo iska maad iyo aan dhaaqsiisnayn oo mar keliya inta lasoo weeraray meel lagaga yimi aan la garanayn raggii geystay ay adag tahay ilaa iminka aan lasoo qabtay aan la hubin yani waxa weeye xaggey berri ka dhici maxaa soo socda maxay noqon doontaa waxaan maxaa ka dambeyn doona yani daban cabsi meel weerar ka dhacay cabsi u imanaysa dadkan kale ajaanibka ama yani de muslimiinta ana waxa weeye horeba iyada oo ma garanaysaa loo maadmaatiyey oo la maaganaa in la dhado maantana waa kan maantana tanay keeneen aakhirka dabeetana ay dhacdo in lagu soo jeesto oo ay yani joogitaankii iyo ku noolaanshii dhulkanba ay shaki u ka galo waayo cabdullaahi xuseen xasan muqdishoad joogtaa laakiin wadamada carabtana waa kasoo shaqaysay wadamada islaamkana aqoon baad u leedahay dheer wadamada islaamka sidee looga arkaa weerarkan ka dhacay faransiiska bismi illaahi araxmaan araxiim xaqiiqatan waxaa loo arkaa wadamada muslim weerardi la yidhaahdo in weerarkaani uu yahay weerar aan munaasib ku ahayn islaamka marka waa wax lagu degdegay barnaamij ahaan waxaa loo arkaa wax dhanka manhaju tacsiir maray waxa la yidhaahdo ilaa waxaa kala jira markii aanu ka hadalno islaam manhaj atacsiir iyo manhaju taysiir waxa weeye marka meeshan dhacdadan dhacday waxa sameeyey waa niman dhalinyaro ah oo manhajkoodu uu yahay manhajka adkaynta ilaa manhaj fududayn iyo mid adkayn hadday kala jiraan islaamku midka uu qabo waxa weeye wax ma garanaysaaye wanaag wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan waa xadiiskii nebiga oo ah yacni dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqan waana goorma meel kastoo aad joogto iyo meel kastoo aada marayso marka sidaa darteed waxaa looga arkaa dunida muslimka tilaabadaa niman dhalinyaro ah ay ku kaceen wax lagu degdegay oo aan laga fiirsan islaamkana manhaj ahaan waa wax khilaafsan waayo nebigiisuu banaa sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yasiruu walaa tucasiruu wabashiruu walaa tunasiruu fududeeya ha cuslaynina wax walba shidaha ka dhigina markaas waxaa laydinku talagalay ummaddii nebi maxamed haddaad tihiin inaad yacni bishaaraysaan wanaag kula dhaqantaan waayo aad baad umahadsanta ee aydaan dibinin dadka waxaan ku laabanayaa sweden yuusuf xasan waxaa jiray weeraro dhowaan lagu qaaday masaajido waddankaas bal weeraradaas cidda ay noqotay inay ka dambeeyeen iyo ujeeddada ka dambeysay dadka u sharax
sida aad la socotaan saddex masaajid oo ku yaala waddankan sweden magaalada skelestona iyo magaalooyin ku yaala dhinaca koonfureed baa waxa weeyaan mid waaba la gubayba kuwa kalena khatar baa la gaarsiiyey aada iyo aada iyo meel lookaal xataa ay niman soomaali ahi lahaayeen oo iyaduna magaalo yar ku taalay dhibaatooyinka dhacay waxa weeyaan wax sidaa uu sheekh maxamuud sheegay oo ah dhibaatooyin isa soo taraya annaga horta dhibaatadu sidaa sheekhu sheegay waxa weeyaan dad margaaban loogu fadhiyo haddana nimankii cunsuriyiinta ahaa oo soo koray oo sanadkan annaga soo galay kaalinta saddexaad ururka ugu badan macnihii sad waxa weya lix urur baa annaga tartanka soo wada galay ururkii saddexaad bay soo galeen laba urur baa ka horeeya laba xisbi baa ka horeeya iga racali aada aad bay usoo bateen marka tanina waxay kordhinaysaa welwel fara badan bay sii kordhinaysaa laakiin dhibaatooyinka masaajidyada ka dhacay waa sidaan kuu sheeg oo waxa weeyaan waa waa waa dadkaas oo dadkii sii didinaya cabsi weyn kusii abuuraya dadkii iyo iyo bulshadii waxa weye dhacday saddexdaa meeloodba in la gubay weliba dadna dhaawac ku gaaray waayo maxamuud aan utegaya maxamuud sheekh dalmar wuxuu taabtay yuusuf uu ka arrinta uu ka hadlaya waxay soo bixitaanka ururadan necab dadka dibadda ka yimaada ajaanibta yurub bal siday ugu soo xoogeysteen ururadaasi u waddanka britain oo joogto iyo faransiiska gaar ahaanba bal wax yar iyadana noo iftiimi dabcan mar walba way jiraan de ururada la yidhaahdo ururada xagjirka xagga midigta xagjirka ku ah extreme right xaggan marka la eego anigu waxaan ka warrami karaa runtii sida uu yuusuf xasan dee sweden uga warrami karayo xaggan carra ingiriis waxaa jira ururo runtii la yidhahdo p m b british national party way jiraan meelaha qaarkood inay counsilada iyo golayaasha deegaanada iyo wax ka heleen laakiin ma aha dee wax soo muuqday oo shaacbax weyn dhaahir ah ama phenomenas oo shaacbax ka dhacday sida sweden oo kale oo daay ururada ugu horeeyaba hormuud ka yimaadeen halkan ma aha dabcan france dawlad xagga bidixda lagu tirinayo ayaa iminka francois holland oo xaggan istiraakiyada ah meelo kale way kala duwan yihiin guud ahaan cala almustawa shacbi waa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan waxaan maxay u dhacayaan iyo stay wax yihiin laakiin wax maanta matalan caam ah oo laleeyahay waa mawjad soo socota ma muuqato laakiin dee lama malayn karo oo dega hoos ka nool haddii dhowr yacni waxoo kale oo noocaasi ay dhacaan in yacni mawaaqifta iyo aragtida dadku ay isa soo bedesho waa laga yaabaa sidaa daraaddeed baa labada dhinacba hawl badan ay u taallaa yacni muslimiinta iyo dadka kale aan muslimiinta ahaynba waa gartay eedda faraha lagu fiiqayay dadka muslimiinta keliya ma aha laakiin dadka xataa soo galootiga ah inkastoo muslimiin fara badanna ay ku jiraan waxa weeyaan inaysan dhex gelin mujtamaca kale waddanka ay ugu yimaadeen arrintaasi qaabka loo dhigayo masaxba sideeda guud ahaanna wax jira miyaa sheekh maxamuud dalmar waxa weeye de horta marka horeba in laysla fahmo isdhexgalku muxuu yihi integration assimilation labadaba waa la sheega ku milan iyo ku barbaraac yani lays barbaraacayo oo laysdhexgelayo isdhexgalkii dee haddii macnihii isu yahay sidaan ahay ahaw dee sunnat alxayaa yani the laws of nature ilahay u dhigay bay kasoo jeeda oo qofkii ka yimi africa ama eshiya gunteeda in uu maalin iyo dharaar iyo habeen uu ku noqdo yani qof european ah dee laga sugi maayo dadka yani isdhexgalka macnihiisa hadduu yahay de wadanka waa la jooga waa la isdhexgalay lakin waxa ugu muhiimsan waxa weye isdhexgalka iyo wax walba ka muhiimsani qawaaniinta wadanka aad joogto in la fahmo in loo hogaansamo in wixii aad arkaysa qawaaniintaas yani toos uga hor imanaya maaha yani jeebka lacagta iyo waxaa maa lakin caqaa'idka iyo waxa dadka ku qaaliga ah weliba muslimiinta sidii yani loo fahamsiin lahaa oo yani masaaxad ama yani fede loogu samayn lahaa in la la wada noolaado oo wax laga bedeli karo lakinan de isdhexgalka marka hore balta waxa la isdhexgelaya waxa dadka isugu jiraya waxa waxa la kala lahaanayo waxa la wada lahaanayo ayaan si cad loo kala cadayn wa wa garta cabdullaahi xuseen xasan waan ku iman doonaa arrinta isis iyo xiriirka ay ku yeelatay islaamka iyo reer galbeedka ayaan wax kaa weydiin doonaa waxaanse rabay deg deg marka hore inaan ugu laabto yuusuf xasan waddankaas sweden iyo wadamada scandinavianka la yidhaahdo waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin ururada dhinaca bidixda xiga oo bulshadu ay furfuran tahay sidaa ay xisbiyada furfuran uga taliyaan miyaa isdhexgalku u furfuran yahay mise caqabada ayaa ka jira hadday ka jiraan maxay yihiin wa waa hadal wanaagsan haron way ku kala duwan yihiin oo wadamada waddanka sweden oo kale waxaad moodaa inuu xagga isdhexgalku ka yara ballaaran yahay marka loo eego norway iyo iyo wadanka la yidhaha denmark ka yara ballaaran yahay walow annagana waxyaabo fara badan lanagu ceebeeyo waddankan sweden oo ah dadka ajaanibta in xaafado gooniya la iskugu geeyo oo xaafadahaasi ay ka soocan yihiin markaas ama meelahaasi ay ka soocan yihiin dhulka kale sababtoo ah waxaa ku badan dhibaatooyinka iyo mashkiladaha iyaa ku badan marka ayse noqoto isdhexgalka waxaweyan dad markii hore weji qurux badan tusay dadka usoo u yimaada ee dibadda uga yimaada weji qurux badan tusay oo aada usoo dhaweeyey walow marka loo eego sidaa sheekh maxamuud sheegay marka loo eego aasaaskii sharciga inaanan waxba laga bedelina ay arrinku weli taagan yahay halkoodii ugu horeysay halkii ugu adkayd matalan diimaha oo kale iyagu waxay qoraan qof waliba xor buu u yahay diinta uu rabo inuu qaato laakiin kama maqna in aan weli la soo daynin qofku inuu maaragtay kan wadanka loogu yimid iyo ka kaleba xor u ahaada diimihiisii masaajidyadii baa dadkii ka xidhan oo lagu ciqaabaa oo aan maaragtay looga dhigin inay maaragtay dadku si si si xor ah uga faa'iidaystaan oo waxaa jira weli hal masaajid oo minaarad leh hal masaajid keliya oo minaaradnaba magaalada stockholm ka dhisan meelaha kale weli lagama ogolaanin waayahay cabdullaahi xuseen xasan soo bixitaanka ururka isis saameyn intee leeg buu ku yeeshay xiriirka wadamada islaamka iyo yurub gaar ahaan markaad eegto dad fara badan oo ururka ka tirsan inay yurub ka yimaadeen sidoo kale ururka uu maaragtay ilaa hadda inta muuqata dad reer galbeeda oo ingiriis iyo maraykan ba leh qudha ka gooyey maxay kula tahay arrintaas saameyn intee leeg bay ku yeelatay xiriirka labada dhinac waxa weeye walaal waxay ku yeelatay saameyn aad u weyn oo qallafsan oo markaa islaamka si khalad ah laga bixinayo waxaana daliil ugu ah markii la galay oo isis ay gashay meesha la yidhaahdo mawsil iyo tuulooyinkeeda iyo dhulkii kale ee buuraleyda ahaa waxaa dhacday in wax la yidhaahdo xasuuq uu dhacay meeshii ay kasoo dhaweyn lahaayeen dadka muslimiinta ah meeshii ay wanaag kula dhaqmi lahaayeen dhibaatadii gaartay dadkii iska daa xataa wax kale ee sunniyiinta ahaa oo isis la yidhaahdo waa ahlu sunna xataa xasuuqi ay u geysteen waa la ogaa taasaa waxa sii dheer nimankani waxay khilaafsan yihiin waxa la yidhaahdo jawharul islaam oo islaamka mucdiisii ay dhinac ka mareen waayo islaamka waxaa la ogyahay inuu yahay diinu samaaxa diinta wanaagga iyo isfahamka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegay noogu caddeeyey qur-aankiisa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana bilxikma walmawcidati alxasana macnaha waxa weeye marka ilaahay uu ku leeyahay dadka ugu yeer samafalka oo diinta markaad xataa u sheegayso qaab xigmadi ku jirto qaab ma garanaysaa mawcido wanaagsan wanaag asluub baa loo baahan yahay marka nimankan raggii ay bireeyeen oo saxafiyiinta ahaa iyo dadka ay gubeen alyaziidi iyo kuwo kale oo iyaguna qabaa'ilkii ahlu sunnada kamid ah oo ilaa ambaar ilaa bagdaad dhulkii u dhowaa ay ku xasuuqeen taas waxay caddaynaysaa in horta marka hore ay yihiin intaan gaaladaba laga hadlin dad muslimiintii u daran markii ay nimankii saxafiyiinta ahaayee maraykan iyo ingiriis lahaa gowraceenna waxaa muuqatay oo si fiican u caddaatay inay markaa reer galbeedku ka qaateen fikrad aada u khaldan waana sii keentay in la yidhaahdo cirkaa laga duqeeyo lagasoo bahaystay dalal kaleoo muslim ana lagu yiri nala duula guud ahaan marka haddaan soo koobo anigu waxaan u arkaa isis inay sumcad xumo weyn usoo jiiday muslim world dhibaato weyn bay u geysatay waayo aad baad umahadsantay saasaa ii muuqata waayo aad baad umahadsantay maxamuud sheekh axmed dalmar dad aad u fara badan oo kumanaan gaari ayaa yurub ka tegey intooda ugu badan faransiiska iyo waxay ka tegeen britain ood joogto iyo weliba scandinavianka marka ka waran dadkaa ka tegaya yurub dareenka laga qabo yurub dadka isis ku biira dhalinyartaas طبعا dareen aad yani u didsan ayaa laga qabaa haarun waxaana weeye dadkaasi weliba n kugu dare waxay u badan yihiin da-yar yani ordin ah oo iminka un kacay sideed iyo toban jiro toddoba iyo toban jiro gabdho lix iyo toban jir ayaa laleeyahay waxa la khaweysiinayaa oo laleeyahay dariiqii jannada halkaasaad ka gelaysaa dabeetana xaggaasaa rag ku guursada yani aad ku helaysaa yani aada iyo aad waxaa taa ka daran markaa markay xaggaa tagaan oo arrimaha uu yani cabdullaahi ka warramayay iyo kuwo kaleba ay dhacaan dadkaasi marka ay soo noqdaan hadday soo noqdaanba waxa ay la soo noqonayaan iyo mujtamacyadii ay ka tageen waxa ay la imanayaan waayo dabcan waxaa la ogaa weeraradii hore ee matalan halkan aan joognay london oo kale ka dhacay dadka geysanayay matalan toddobadii julaay laba kun iyo shantii dad halka ku dhashay ku koray iskuullada halka ka baxay shaqooyin qaarkood halka ka qabteen ayaa fuliyey dadkii lagu laya lagu hilbeeyey tareenada gudahooda dhulka hoostiisa mara iyo basaska kuwaasi markay afkaartaa la soo noqdaan waddankiina soo dhex galaan maxay la iman doonaan ma afkaartaasaa sii fidi doontaa halkanayba yani caloolo cad iyo dhibaato weyne ka dhici doontaa fikrad aada iyo aad yani cabsi iyo didmo iyo magaranaysa iska ilaalin ah ayaa dabcan laga qabaa meelaha ay tageen sida u dee sheekha cabdullaahi sheegayo wararkuna ku imanayaan dee wax yani looga bartay ama aynu ku haynay deen islaamka wax aada iyo aada u garabdarsan oo ka gudubsan ayaa yani dhulkaa ka dhacaya oo ay yani leeyihiin nimankaasi way geysanayaan marka yani waxa weeye markaan soo duuduubo aada iyo aad indha yani didmo iyo iska ilaalin iyo faraar inagaga haya ayaa laga qabaa yuusuf xasan haddaa adiga ku imaado dareenka sweden laftigeeda dad fara badan baa ka baxay oo tegay dalkan syria marka bal iyadana dareenka dadka ii sheeg waddanka aad joogto iyo ururkan isis ama isil cabsi badan sidaa culimaduba sheegtay cabsi badan baa laga qabaa waalidku way walwalsan yihiin waxaa laga shikiyey meelihii qur-aanka malcaamadaha ilmaha loogu dirayay baa laga shikiyey oo la yidhi malaha mashkiladuba waxa weeyaan meelahaasa wax laga abaabulayaa ilmihii waxay ku foogan yihiin ama ay ku maqan yihiin habeen iyo daraar oo cidina waktigan casriga ee la jooga kama contarooli karta ama kama xidi karta internetka iyo facebooka iyo meelo kale way kaa horumarsan yihiin oo waalidku way ka aqoon badan yihiin cabsidaa weyn baa jirta oo welwel kaa badan baa jira waana runo sidaa sheekh maxamuud sheegay dad fara badan baa magaalooyin kala duduwan hadday noqoto norway iyo sweden iyo intan scandinavian kala isku dha dad badan baa naga tegay oo weliba caruur yar yar oo maaragtay caqligooda la xadi karo gabdhaa ku jira dadaal fara badan baa la sameeyey oo waxyaabaha annaga anu malaha meelaha qaarkood kaga yara duwannahay masaajidyadu iyo ama masaajidu isku xidhnaan waxay u sameeyeen dadaal fara badan dawladdu waxay tashiilaad ay aada iyo aada ugu dadaashay sidii loo soo mari lahaa wasaa'ilka ama dariiqyadaas la odhan lahaa war ilmihiina wax u sheega hadday tahay ururada soomaalida waxaan ku faraxsanahay laba urur oo waaweyn oo ururka isbahaysiga umada soomaaliyeed ee dalka sweden iyo urur waalidiin ah oo ka jira magaaladan stockholm waxay xooga saareen in in maaragtay cashiro la siiyo dhalinyarada in cashiro la siiyo macalimiinta malcaamadaha in masaajidadii wada shaqayn micna dadkii inay wada shaqeeyaan khudbadihii masaajidyada alla ilaah arrinka ugu wanaagsan oo weliba farxadda ugu weyn muujiyey masaajidyada in laga hadlo marka arrimo fara badan oo lagaga hortegayo waa la sameeyey walwalka iyo cabsidaa foosha xulnahina way jirtaa weliba kaaga darana dhibtana haysata dadkii marka ay kaa tagaan ciddii ka daba tegta ee baadi goobka ama dadkaas raadinaysa rafaadka iyo dhibta ay la kulmayso dadkaas dadkii raadinayay ila waalid beer wax dhalay kama harayo ilmihiisii daba galayaayo wuu raadinayaa dhibta uu la kulmayo iyaga laftigooda markay xaggaa tagaan wejigabaxa ku dhacaya iyo wixii loo sheegay waxa ka duwan ay la kulmayaan marka waa waa waa way jirta arrinkaas aad aad waayo su-aashan aan aadi weydiinayo waxaan jeclaan laha inaan ku horeeyo cabdullaahi xuseen kabacdina maxamuud sheekh dalmar fikradiisa aan helo waxa weeyaan arrinta ku saabsan xiriirkan reer galbeedka iyo islaamka dabcan dagaalo hore ayaa jira cadaawado hore oo udhexeeya islaamka iyo reer galbeedka ayaa jiray markaad kasoo tegto qadiyada hadda taaganoo waxaa jira xasaasiyadeeda leh oo islaamka iyo reer galbeedku aada ugu kala duwan yihiin arrinta reer falastiin baa kamid a marka markaad eegto arrimaha ay ka cabanayaan markaad eegto arrimaha ururadan xag jirka oo ay tusaalaha ugu horeeya soo qaata ay kamid yihiin arrinta reer falastiin iyo weliba dhulka islaamka ay joogaan ciidamada reer galbeedka ka yimid arrintaasi ma ku saxsan yihiin ururadaasi mise way boonbooninayaan cabdullaahi xuseen xasan waxa weeye walaal way boonbooninayaan boonboonin badan baa jirta oo labada dhinacba ah qolyahan ma garanaysa fogaaday diinta sida khaladka u fahmay ururada loo yaqaano tandiimaat mutaطarifa kuwa fogaaday ururada ah waxay leeyihiin oo ay ku celceliyaan marar badan in ay wadaan gaaladu wixii la oran jiray xuruub saliibiya alxuruub saliibiyay soo nooleynayaan bay leeyihiin ilaa iminka mar labaad baa la cusboonaysiinayaa waxayna tusaale usoo qaadanayaan dulmiga falastiin haysta iyo ciidamadoodii meelo badan ku fidiyey taa markaan kasoo gudbo dhanka kale nimankan reer galbeedka iyaguna waxaa muuqata in gesaska qaarkood oo ay galaan aan odran karo waa gesas aan munaasib ahayn waxa weeye marka karikatirada ay ku sawirayaan nebigiisuu banaa sala allahu calayhi wasalam oo isfadeexaynayaan oo mararka qaarkood islaamofobiyadii ay la gaartay heer xun oo ay diintii islaamka ku tadaawulaan wax ka sheegaan mar walba marka taas waa jirtaa xaqiiqatan marka reer galbeedka doodooda wax waa ka jirtaa oo dee dad ma garanaysa aan islaamkii ahaa maseli karin oo fogaaday oo markaas tallaabooyin qaadaya adduunyada oo dhan ay ka naxdo dadka muslimiinta aana dhibaato usoo jiidaya marka waxaa jirta anagu dhaqan ahaan markaa soomaalinaha oo muslim nahay waxaa la yidhi xanaan waanaa laga horreysiiya gacan qaadna goodi saa laga horreysiiya oo intaadan gacan qaadin marka hore waa la goodiyaa uurku sidana waa xad baa laga horreysiiya marka nimankan mutadarrifiinta oo fogaaday musiibadoodii waxay noqotay inay mar walba intay dagaal qaadaan biismi alislaam ay markaa waxasuuqaan meelo aan munaasib ahayn ay galaan xataa ay meelaha qaarkood qaraxyada ay geysanayaan aan loo kala aaba yeelin dadka xamar oo waxaan joogaa dhacdooyinka maalin walba aad ka dhacayso qaarkood aad ka naxayso waayo aad baad umahadsan tahay maxamuud sheekh axmed dalmar ka waran qadiyadaha ay ku doodaan ururadan xag jirka maxaan ku idhahdaa isal oo kale dabcan dee qadiyadaha ay ku doodayaan waa sida ay culimadu sheegaan yuusuf iyo cabdillaahiba waxa weeye arrimo taagan baa jira oo runtii u baahan in xal siyaasiya loo helo xalkaa siyaasiga marka layska dhega tiro ama la canaado ama waxba laga soo qaadi waayo dabcan dee waxa weeye waa dadkii waa sii fogaanaya fursadana waxaa helaya dadka iyaga walba magaranaysaa heeganka waahay u taagnaa in mar walba ay yani dagaal iyo gacanka hadal iyo kulayl ay wax ku xaliyaan mashkalada taagana waxa weeyaan cabdillaahi baa sheekh cabdillaahi baa ka warramay yani fogaanshuhu labada dhinac inuu jiro runtii fogaanshaha markaan la leeyahay masalan lafdigan ama ereygan argagixisada la leeyahay dee argagixisadu nin wax qarxiyo oo keliya maaha ama qof dhiigdaadiyo oo keliya maaha waxa weeye damiirka iyo muctaqadaadka iyo waxa qaaliga la ah ummadda islaamka marka maalin walba istihzaa dhayalsi iyo aan waxba laga soo qaadayn iyo aflagaado iyo yani xumaato badheeda loo geysanayo dabcan sayiduna maxamed sala allahu caleyh wasalam yani qof kasta oo mu'mini indhihiisa iyo naftiisa buu ka jecel yahay marka yani wax aan qaban maalin walba yani hab cayaayir ah oo la dhado waa xorriyadda dee waa nooc argagixisaa bay kamid tahay oo dadka damiirkoodii iyo caqiidadoodii baa argagix argagax lagu sameynaya marka labada dhinacba yani in ay laysfahmo dadkan muslimiinta ahna waa inay yeeshaan tayiiso caziimad ay ku xakamayn karayaan yani dadkooda oo waxa san iyo waxa aan samayn ugu kala sheegi karayaan qaanuun yani cadaalad iyo raxmadiiba wada wato dhalinyaradan fiiganaysa ee miroodka noqota ee duurka gelaysa waxaa ereyaya waxa weye waxaa dulmi yani isla caalamal islaami gudihiisa ka taagan baa jira oo fara badan waxa in la daweeyo reer galbeedkuna ay iska daayaan waxaan la yidhahdo ma garanaysaa double standard ama isdiiwaajiyatulmacaayir miisaankan yani labagallaha ah siyaasaddan labagelayda ah ama yani dhaqankan siyaasiga ah ee laba miisaanlaha ah ee qoloba wax loogu magaranaysaa beegayo ama loogu sargoynayo in la iska daayo oo nidaam yani caqliga gala oo dadku inuu ibni aadam wada yahay oo bini aadamnimada ka ugu xooga weyn iyo ka ugu itaalka yar laga siman yahay in layn caynkaas oo labada dhinaba unba waxaan ay sidaa ku tegi mayaan kolley oo ibni aadan laga waayo maqalqallo laakiin xanafteeda iyo dhibaatadeedu si ay ku yaraanaysaa oo sidaas waayo waan soo gabagabaynaya yuusuf xasan xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay in in dadku ay isku dayaan waxa la yidhahdo horta qanaacadda oo dadkan dhibaatooyinku haystaan ee dhalinyarada ah waxa shidaya ama waxa gubaya la helo dad ka qancin kara bulshadu isku xidhnaato iska warqabto yar iyo weyn laysku wada layska wada warqabo waddamadan islaamka ah oo iyaga laftigoodu maaragtay dee niman ad adag oo dictatoriin badankoodu yihiin danahooda keliya ku eg ku kooban loo soo jeesto loo soo jeesto danta islaamka iyo danta bulshada loo soo jeesto waayo cabdullaahi xuseen xasan xalku muxuu yahay xiriirka wadamada islaamka iyo reer galbeedka muxuu ku dambeyn karaa adoo soo koobaya xiriirka wadamada muslimiinta ah iyo reer galbeedku wuxuu ku dambeyn karaa xiriir aad u dhibaato badan oo sii xumaada haddii la xakamayn waayo nimankan dhalinyarada ah ee fogaaday ee islaamka jawharkii si khaldan u fahmay oo qaad daran u fasiraya haddii la xakamayn waayo oo la heli waayo olole lagaga horjoogsado dhibka ay wadaan haddii marka la xakameyn waayo dhibaatada waxaan gaaladu ay u yaqaanaan right wing ma garanaysaaye waxaa halkaa ka imaanaya in iyaguna ay cuqdadooda fogaato aakhirka hadeer oo aad kulligiinba og tihiin ma garanaysaaye in nimankan fogaaday ee reer yurub ku jira ee islamophobiyadu ay aada u gashay axsaabtooda ay bilaabeen inay dadkii ku dhiirigeliyaan masaajidadii oo la gubo qaarkood la dhagax tuuro dhibaatooyin noocaasa miidiyahoodii uu islaamka caado ka dhigtay inuu aflagaadeeyo marka taas waxaan u arkaa xiriir sii fogaanaya haddii aan la helin dad waxtar leh oo taya leh oo ma garanaysaa sida hadda raggaa dooda igula jira oo kale iyo qaar badan oo culamo ah iyo aan loo helin ummad wax fahmaysa oo diinta jawharkeedii ka hadlaysa asalkeedii markaa walaal intaasaan u arkaa aad baad umahadsantay hadalka ugu dambeeya maxamuud sheekh dalmar xiriirka islaamka iyo reer galbeedka saad u aragtay طبعا xiriirka reer galbeedka iyo islaamka iminka meel aad u adag buu maraya mase dhinac marka laga ego masaajidada lagu xadgudbayo qaarna la gubayo qaarna ma garanaysa waxyeelada loo geysanayay sweden oo kale ka dhacay waxay muujinaysaa yani islaam nacayb dhinac kalena waxyaabaha ka dhacaya masalan dee weerarada paris oo kale ama raggaa lagu biraynayo suuriya iyo ciraaq isis u gacan galayana waxay muujinaysaa nacayb dhinac kale ah waxaa nacabyada keenaya in loo gondodego oo yani si waayeelnimo ah la ummadani weligeed waa wada noolay intii diin islaamku jiray macaamil baa dhex marayay kiristaanka iyo islaamka galbeed baa maanta la dhahdayo xaggan yani kiristaamnimadii waxaad moodaa inay edeg dambe gashay laakiin siyaasiyan iyo fikriyan marka la eego de waxa weeye masaalix badan oo isku xidhan baa jirta wixii markaa laga didayo waa la garanayaa in laga fogaado galbeedku inay ixtiraamaan muctaqadaadka iyo waxa qaaliga ku ah dadka muslimiinta ah inay aada iyo aad ay u ixtiraamaan oo mathalan waan laogyahay maanta laguma dhaco yurub iyo america iyo galbeed oo dhan laguma dhaco holocaustkii yani gubidii ama maxraqadii maraaqii uu geliyey hitler yahuudda cid yani wax ka keeni karta ama hadal ka soo celi kartaa laguma dhaco muslimiintii oo kun iyo shan boqol oo milyana nebigoodii moxamed aha caleyhi salaatu wasalaam oo muslimiinta keliya maahe qof walyaalo qofkii damiir iyo wanaag doono oo dhami dad badan oo aan muslimiin ahayn baa yani aada shaksiyadiisa nebinimoba aan ula dhacsan laakiin dhaqankiisi iyo siduu waxooday ula dhac shaksiyadii ugu markaa bilday dunida oo dhan in sidii la doono laga yeelo oo galbeedna u ogolaado oo weliba la yidhahdo waa xorriyad oo haddii wax laga sheego uu ka daayasa ladana may xorriyaddii baa laga hor imanaya socon mayso waa laba gelaydaa laisku dilayo galbeedtaa ha joojiyo taa marka la joojiyo wax badan baa furfurmaya qadiyadan falastiin haddii xal loo helona wax badan kar badan baa iyana dhacaya oo kaar badan ayaa qaboobaya waxa kale oo jirta muslimiinta gudahoodu inay dib isugu noqdaan oo dadkan yar yar ee gooniyaha u baxay ee dabeetana iyaydu ay gooniyaha ka helayso rasuulka yihi alayhi salaatu salaam yani o kamaa qaal inamaa yaakudu dibu min alghanami alqaasiya yaydu iyaygu adhiga goosma ka ugu fog ee gooniyaha maraya ayuu qaataa dhalinyaradan yani dibadda loo tuurayo ee aan la daryeelayn ee aan yani si wax loogu sheegayn markay goonyaha u baxaan oo dabeedna yayda afkaarta khaladka a wadata ay ka buuxiso dee waxa weeye ciddii dayacdayba ka mas-uula marka caalam alislaami madaxdooda iyo shucuubtooda waxa looga baahan yahay barta cid kaleba iyagoon u danaynayn inay gudahooda yani gurigooda isku dabaritaan ay nadiiftaan dabeetana dunida kalena markaasa ula macaamilaan galbeedkuna uu arko waxaan meesha ay ka ibanayso uurta ibtiladu ka soo baxayso oo ah yani inay taydu una socoto tahay labadaa in la kala daayiyo saasa xaquubanaa
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaa igala qayb gelayay maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi iyo aqoon-yahan ku xeeldheer amuuraha islaamka yuusuf xasan oo ah qoraan ku sugan dalka sweden iyo cabdulaahi xuseen xasan oo isna aqoon u leh amuuraha carabta iyo islaamka waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo